gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed farweyne oo ka hadlayay dhibaatada laga dhaxlo jarista dhirta ayaa shacabka jubbaland uga digay jarista dhirta isagoona sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo jarista dhirta maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabaylasaan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayey oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laa waa la gadan karaa u jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geedihii sirbaaniya usoo baxayn ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqeyno inaan geedaha la jarin waxaynu u baahannahay magaalo sigaan cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahannahay inaynu kulligeen daljilayaan aan noqonno oo aynu wada ilaalinno deegaankeena wada ilaalinno duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalkaay dee inta la helayo energy way iska soconaysa laakiin magaalada wax ku filan baa rartii horaaba iska taalla taasaaba la isticmaali karaa mid kuu dhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali karaa laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinley iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magacooda waan haynaa kuwaas aan magacooda hayno annagoo hadda erge idinkama ahi annagaa soo qabanaynaa sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsantihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalino kiisas iyo laba iyo saddexi waa dhacaya muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaasu ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalino ka go-an tahay